dhegeystayaal waxaaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka toddobaadkan waxaa isugu kaayasoo duuday halkana ka soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii ay magaalada kambaalo ku yeesheen madaxda wadamada ay ciidamadoodu joogaan soomaaliya ethoobiya iyo dowladda federaalk ah gabagabadii shirkaasi ayaa waxaa ka soo baxay warmurtiyeed ka koobnaa qodobar oo ay ka mid tahay in ciidamo isku dhafa oo ka socda ama soomlageeya magaalada kismaayo in maamulka dekedda iyo garoonka lagu wareejiyo dowladda federaalk ah iyo in maleeshiyaadka gobolka ku sugan ay ku biiraan ciidamada soomaaliya oo la qarameeyo siyaabo kala duwan ayaa loo arkay qodobada warmurtiyeedka waana arrinta aanu ku eegeyna barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan waxaa barnaamijkan ka qayb galaya la taliyaha madaxweynaha ahna afhayeenka madaxtooyada injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo ku sugan dalka iskutagga imaaraadka carabta cabdiqaadir xaaji maxamuud dhaqane oo xildhibaan iyo wasiirba horey uga soo noqday dowladihii dalka soo maray haddana ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya cabdirashiid khaliif xaashi oo ku sugan magaalada torono ee dalka kanada kana tirsan macadka heritage ee xaruntiisu ay tahay magaalada muqdisho marka ugu horeysa dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waana maalintii labaad ee ciidda waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan dhowaan waxaa ku kulmay magaalada kambaala ee dalka uganda madaxda wadamada ay ciidamadooda joogaan soomaaliya warmurtiyeedkii ka soo baxay qodobada ugu waaweyn oo dadka soomaalida ay aada u hadalhayeen waxaa ka mid ahaa qodobka ka hadlaya in dowladda lagu wareejiyo maamulka dekedda iyo eeraboorka magaalada marka haddii aan taas ku bilowno heshiiska kambaala muxuu kusoo kordhiyay xaaladda soomaaliya ma tahay guul ay dowladdu sheegan karto in la leeyahay ha lagu wareejiyay dekadii iyo garoonkii magaalada kismaayo waxaan siinayaa injineer cabdiraxmaan yariisow inuu noo sharxo bismillahi raxmaan raxiim falastiin communikega ka soo baxay afartii agost magaalada kambala oo madaxda dalalka ciidamadooda ka jooga soomaaliya iyo etoobiya iyo soomaaliyaba runtii waxaa la odhan karaa waxay ahayd arrin loo baahnaa arrin dood fara badan kadib laysla gartay arrinta sida loo abaari lahaa loona wajihi lahaa dawladdu waa la socotaayo xaaladda kismaayo in muddo ahba waxay ahayd xaalad cakiran dagaallo iyo dhibaataa ka dhacay intaasna dawladdu waxay ku baaqaysay nabad iyo dowladnimadii iyo nidaamka in la soo celiyo marka runtii waxaan odhan karnaa muxuu ahaa kismaayo dawladdu waa ka maqnayd muxua ciidamada amisom joogana waa la socotaa dawladdii maray isku dayda dhowr jeer inay tagto in ay suurageli weysay inay maaragtay ama gudihii galaan ama institutionkii meesha ka shaqeeyo marka runtii hadda amisom iyo dawladihii ka joogay inay gartaan muhiimadda maaragtay dawladdu inay gaarto institutionkeeda meesha waxaan odhan karaa waxay ahayd tallaabo aada iyo aada u wanaagsan haya cabdiqaadir xaaji maxamuud dhaqane waa ciid wanaagsan waa mahadsantihiin falastiin go-aamada ka soo baxay kambala ku saabsan dekeda eelaborka lagu wareejiyo kismaayo dawladda iyo sidoo hadda injineer ku hadlay anigu waxaan u arkaa inay sii kala fogaanayso wadahadaladii adsoa lagu ballansanaana ay hakadgelayaan dadkii iyo wadahadalkii socdeen uu sii kala fogaan sababtoo ah sida hadda injineerku dhinac ka sheegayay anigu waxba uma arkayn oo kasoo baxayo kambala waxay la mid tahay in wadahadaladii igad ee adisaba may afar labaatankeedii lagu go-aamiyey dowladda soomaaliyeed inay maamul u samayso la wareegto booyinka gobol nabadeedna ay ku dhigto muqdisho sida ay tahay muslimiintii shaaxmad madow kamid aha waxay yidhahdeen waan soo dhaweynaynaa go-aankii igad iyo adisababa gobashii muqdishona waan tegaynaa waxay dawladda ku jawaabtay in wasiirkii ganacsiga wasiirkii cadaaladda wasiirkii gaashaandhigga kii arrimaha maxaan ku rahda waxfaafinta saraakiishii ciidamada loo soo diro oo abaabul laga bilaabo kismaayo oo dagaalka ooyada iyo dhibaatada ooyad ka dhacday falastiin marka anigu waxaan waan ku khilaafsanahay injineerka injineerka waxaan leeyahay igad iyo adisababa iyo kambala kuma wareejin karaan soomaaliya soomaaliya dhexdeeda waa arrinta u taallaa daba heshiisiin bay ubaahan tahay gobashii lagu dhawaaqay iyo hergele ubaahan tahay soomaalidu inay wadahadashay ubaahan tahay marka dawladda soomaaliyeed haddii xataa la wareega oo hooshii qabsada inay dagaali abaabul iyo xabad bilowda moogiya siday kula wareegi lahayd ayuun bay ka maqan tahay dawladdan baa yaa wax qabsan la falastiinay meesha dad soomaaliyeed baa jooga ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed baa joogay dawladdii baa joogtay dad soo dagaalamay waxaa jiray halgamayaala meesha joogay oo qabtay dadkii soomaaliyeed bay dawladda kasban la-dahay soomaalida iyada ayadaa kasban la saasaan qabaan waa mahadsantahay haya cabdirashiid waa mahadsan tahay falastiin hor dawladda culeys badan baa ka haystay kismaayo oo midna wuxuu uga wajahanaa kenyaatiga midna wuxuu uga wajahanaa ama raaskaamboni ama beela hadda afrikaas aada isugu maalmahan aada ugu mashquulsanaa marka waxaa moodaa midda kenyaatiga xoogaa in kambala go-aanka kasoo baxay ay dawladda ka yaro dabcisay oo kenyaatigii la yiridihi magaaladan dawladda talo ku leh in ciidamo kale lagu soo kordhiyana waa waa waa laga yeelay laakiin tii soomaalida iyo raaskaamboni iyo tii siyaasadda weli weli fanwale fara kama qodno macnaha waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiya injineer cabdiraxmaan yariiso maxaa keenay in wadamada ciidamadu ay ka joogaan soomaaliya ay ka hadlaan cidda maamulaysa ilaha dhaqaalaha maxayse dawladdu ku dooneysaa in gacanta loo soo geliyo ilaha dhaqaalaha ee magaalada kismaayo runtii waa su-aal aada u wanaagsan waxay ahayd un dooda waxay ku timid sidii nabadda iyo amniga iyo kala dambeynta dalka loo soo celin lahaa dowladnimada iyo hay-adihii dawladdana ay u shaqeyn lahaayeen waxaa lasoo hadal qaaday baydhabo ha noqoto beledweyn ha noqoto jowhar ciidamadii amisom jooga waxay la shaqeeyaan dawladda waxay maaragtay maaragtay dawladda maamushaa hay-adihii muhiimka u ahaa maaragtay bulshada marka saas ayaa keentay kismaayo inay noqotay meel ka duwan meelahaas kale midda kale dhaqan uu ka hadlay waa run wadahadalkii dawladdu horey maaragtay u go-aansatay hadalladii way socdaan communicadana waa ay ku jirtay dawladda lagu amaanay wadahadalka ay la bilowday maaragtay guruubyada jooga kismaayo in lasii wado lasii ambaqaado annaga dawladda soomaaliya haddaan nahay waxaa keliya oo shacabkan laba iyo labaatankii sano dhibkii iyo dagaaladii socday baabi'in kara waxay tahay dowladnimo kala dambeyn iyo good governance laakiin laba iyo labaatan sano wixii laga soo gudbay oo ah warlordism iyo ma socon karto mana shaqeynayso waktigan hadda la joogo haye aan dhaqana waa mahadsan tahay falastiin arrinta anu aan haysto waxa weeye dawladda ayaa shaqadeeda qabsan la meesha aan isku khilaafsanay aniga injineerka waxa weeye dawladda ayaa soomaalida heshiin la dawladdu arrimaha dibadda way ku guulaysatay aqoonsi badan bay heshay waxaad ogid baa madaxweynuhu intaasoo meelo tegey intaasoo safaarad baa u timid waxaa dhammaan dadka soomaaliyeed iyo dadka dawladda taakuleeyaba ay isku waafaqseen in dawladdu arrimaha domesticada iyo arrimaha gudaha iyo gobolada iyo shaca shacabka iyo qabaa'ilada ay ku guulaysan laadahay marka injineer waxaan leeyahay inta aadan la aadin dekadii elabor dekadii iyo elabor waa resource resourcekana dastuurka soomaaliyeed buu ku qoran yahay federaal baa la dhigay waxaa la isku haystay soomaali ay isku dishay ku kala tagtay waxaa kamid ahaa cadaalad xumo iyo resourceka oo laisku dagaalo iyaduna labaatanka sano dagaalka waxu kasii socday waa resourcekaas marka dastuurkii baa layidhi federaalka ayaa laga hadlaya sida loo qaybsanayo maamul goboleedka iyo kheyraadka dawladda dhexwaxa haysa iyo dowlad goboleedka marka taas waxay u dambaysaa dastuur bay utaallaa iyo resourcekiis war dadkii meesha ka dhacay halaagii dhacay dadkii dhintay gumaadkii mashaakil ka dhacay qabaa'iladii isilaayey fakshanadii iyo warloodada hadda haddii dhinac ka hadlo warloonimo ma ogelin markuu dhinac ka leeyahay hadda injineer yeliis waa mahadsan yahay ma ogelin warloonimo kii kale aabo aabay ninka barhiiraale aawa maxaan ku rahda ciidamadiis xagee jiraan maanta wuxuu udhexeeyaa muqdisho iyo kismaayo yaa yaa keenay dawladdu maxay ka qayb qaadatay marka an waxaan u eedeynayaa dawladdii baa dadkeedii kasban la dawladdii baa heshiisin samayn la dawladdii baa dadkeedii iyo taaniskeeda ka faa'iidsan la haddadan ba waxaan leenahay waa wadahadalkiiyo dawladdii iyo doorashiinta loo in badan bay kismaayo tagtay in badan bay la hadashay dadkii shirka waday in badan bay uga digtay shirkaasi wax kasoo baxay inuu dagaal iyo horseedi doono tiina waa ay dhacday dawladda mar walba waxaa ka go-an in ay maaragtay danta guud ee shacabka ka shaqeyso weli cid aan ka taageernay kismaayo dadka dagaalada ku sameynaya ma jirto cabdirashiid aan siinayna waa kugu soo noqon doonaa injineer haye cabdirashiid falastiin arrinta hadda kismaayo ka taagan iyo guud ahaan hadda dhibaatada ka taagan meesha waxaa laga dhadhansan karaa ama nuxurka ku ka muuqdaa hadda labada nin odayaasha oo oo oo oo aqoonyahanka oo wasiirada ahaan jiray oo xoogaalka doodoodaa laga dhadhansan karaa siday arrinta u murugsan tahay annagu waxaa aaminsan nahay haddaan heritage nahay arrintan horta soomaalidu inay is is iimaansato is iimaansato oo heshiisay u baahan tahay hadda adaayta dhaqana wuxuu dhahaya dawladdu ayadaan shacabka iyo dadka aan la hadlahayn oo la heshiinahayn oo kale shacabka laftigooda waxaa loo bahanya inay dawladda laftigeeda iimaansadaan oo ama kenyati ama ethoobiyan ama e u ama ummado kale aan dawada laga gelin oo hadhow halkaas laga rajeyn inay macnaha ama puntland dhisi karaan ama jubbaland ama byland ama maamul goboleed kale labada qolob marka waxuu bahanya inay is iimaansadaan dawladdana magacoon waxaa la yidhi kugargaar maahidine dawlad doorasho saxa oo dalka oo dhan one man one vote lagu soo doortay maahan waa dad xildhibaano lasoo xulay iyo weli tii hore waxsaas ma dhaanto marka waxay u bahan yahin labada qoloba inay miyirsadaan kismaayo maahane magaalada kismaayo ba ayago hadda xukumaane oo kenyaatigu la hayaane inta kale dalka ama gobolkaas laysku haysto gobolka jubbada dhexoo kale waa maqan yahay shabaab baa haysta jubbada hoose intiisa badan shabaab baa haysta gada qayb bay haystaan marka waxa ay isku haystaanba waa waxa kenyaata sida ku dhex jooga haddii meesha ka baxaan aysan dhici karinba inaysa haysan karin ay dhici ay dhici karto haddaan kugu celiyo aan marka waxay u baahan Ha, yihiin inay labada qolaba intay miirsadaan is iimaansadaan ama troop com- contributing countries wadamadan la baxayoo ciidaman keenay soomaaliya leeyahay ama aan laysku hadlayn ama aan u n iyo cid kale laisku hadlayn labada qol inay is iimaansadaan bay u baahan yihiin haddana labada wasiir ama labada mas-uul wa- warkooda ee lagama dhadhansan karin inay arrintaas macnaha weli u diyaar u yihiin waa dhici kartaa dowladda inay iskoor ama guul yar ka gaartay dhinaca kenya laakiin ee, siyaasaddii cakrineyd sidee weli u cakrin tahay marka maxay haddii muhiim u xataa hadda loo- tahay haddii xataa hadda Ha, loo Cabdi tagtuubana uma fududa in macnaha qa- muqd- eeraboor iyo deked baa haysanaysaan intii la yidhaahdo magaaladiina raas kaambooniyaal haystaano meeshaas in horumar iyo waxbarasho iyo iskoolle iyo caafimaad in laga laga hirgeliyo wax danta arrinta ugu meyno ugu weynoo loo baahan yahay maskaxda in lagu hayaan waxa waaye shacabka masaakiinta ah oo kismaayo labaatankii sanood u dambeysay dagaalku ku socday waxbarashadoodii iyo biyahoodii iyo cuntadoodii iyo beerahoodii tacabkii uga soo baxay si u dhoofsan lahay in laga hadlo Waa waaye mahadsan laakiin tahay, maanta oo Cabdi dhan midi midi ku taag iyo had boqole inay macnaha meel ee, ay qolada kale ku lagado ee, maslaxadda dheer iyo tan dhow ee soomaaliya kuma jirto waa mahadsantaha Een, waxaan siinayaa injineer cabdiraxmaan yariiso Een, sidee dowladda suuragal ugu noqonaysaa inay maamusho meel meel aysan dhulkii awood ku lahayn Een, maamulka joogay iyo ciidamadii magaalada joogay ee soomaalida ahaa aanu xiriir wanaagsan ka dhexaynin sidee suuragal ku tahay inay ilaah dhaqaalaha dowladda ku maamusho iyadoo xaaladaasi ay jirto meesha ila dhaqaale keliya ma habka laga fiirinayo sida loo tarjumay runtii waa arrin aad iyo aad eh, xaqiiqada uga fog dowladdu wax kale maha dowladdu waxay doonaysaa nidaamkii maamulada dhismaya inay noqdaan kuwo dastuurka waafaqsan kuwo dowladdu ay hogaaminayso kuwo ku dhisan eh, saldhig maaragtay hagaagsan sharcigii baa hadda baarlamaanku ansixiyey sharcigaas wuxuu farayaa in gobollada laga xoreeyo al-shabaab si kumeel gaara dowladdu ay ugu magacaabdo dad ujeeddada dadkaas loo magacaabayana ma aha in dowladdu ay dad eh, uusan degaanka ahayn ay keenayse waxa la keenayo waa dadkii degaanka oo mandate iyo sharciyadii la siinayo dadkaas ayaa maaragtay eh, laga rabaa inay dib heshiisiintii ka shaqeeyaan in dadkii gargaarkii loo fidiyo in sida cabdirashiid u sheegay iskuuladii iyo waxbarashadii loo hagaajiyo cidda keliya samayn karta mandateka u haysata sharciyada leh waa dowladdii dhaqan haddii yuu matalaa yuuse u u hadli karaa tan meesha laisku khilaafsanya meesha waxa waaye laba iyo labaatan sano foodaa waa laga soo gudbay hadda sharciga iyo nidaamka in la raaco ciddi diidan bal xaggee rabtaa haye dhaqane wax kale kama hadlayo waxaa weeye anigu waxaan u hadlayaa si nin muwaadin ah soomaaliyeed waa sidaad u sheegay mas-uulmi iyo mas-uul horaan ahaa wasiir hore xildhibaan hore arrintan xoogaal baan u ahay waxaa keliya madaxweynihii soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud dowladdii ee loo hanweynaa dadka soomaaliyeed ay jeclaayeen ee kumadiyaar ka baxday muu tagoo dhaho warkii oo kooban waxaan tegayaa ee, kismaayo dadkaa soomaalida halkaa joogo waxaan rabaa inaad waxaad igu soo dhaweysaan ii diyaar garooba way isku soo duuli lahaa kismaayo kasoo degi lahaa kuwan amisoomta ciidamada hadda uu sheegay leeyahay uu leeyahay iga soo wareejiya K- K- kismaayo iyo garoonkeeda yaa kusoo dhaweyn lahaa dabaabado waa calamaa loo suri lahaa meeshaa shirka ku qabanaya intuu tago mudhi lahaa waryaayahay war mawaalintiin war soomaali matiin haa war aan heshiino war ajani aan u baahnin war aan ciidamada dhisano war walaal ahaada anigu soo maaha waxaad iga tumanaysaan raalli ahaada ciid wanaagsan ciid mubaarak aan wada noolaana socda amar qaata shaqeeya maxaa intaa u diiday intaasay ku qoobi lahayd bal weydii injineer wiilisoo weydiin muxuu u tegi lahayaa madaxweynaha soomaaliyeed kismaayo oo u dhihi lahaya dadka meesha ka dhacay walaalahii weeye waan idin xukumaaya kaalaya oo u tegi lahaya u booqan lahay bal weydii injineer yariso wuu ku maqlaa haye injineer dha- dha- dhaqana uu madaxweynuhu dhowr jeer buu ka hadlay dagaaladii buu ka hadlay cudurdooda wuxuu ka bixiyey tacsiyeyn wuxuu sheegay in maaragtay shacabka soomaaliya inay maanta iskhilaafaan oo isku khilaafaan waxaa micno lahayn oo sharciyadii nidaam ku dhisneen inaysan habooneen ra-iisul wasaaraha iyo wasiiraha tegey xildhibaanaha tegey oo inta ujeedadu waxay ahayd in shacabkii la gaaro lala hadlo ee nidaamka iyo dowladda iyo lala shaqeeyo runtii taasna dadaal juhda iyaga mid yar ma ahayn haddana intaas ka sokow waa la socotaan cabdi sababa in dowladda xubno ka socota ay tegeen ujeedadana ay tahay in lala hadlo dadka maaragtay eh, mas-uuliyiintaas annaga waxaan rabna waxay tahay wax sharci iyo nidaam ku dhisan shacabkana gundhig u noqdo ma rabna hadhow dagaallo sokeeye inay soo noqdaan ma rabna kismaayo in laba iyo labaatanka sano siday ahayd ku jirto annaga waxaan rabnaa shacabka soomaaliya shacabka kismaayo xaq bay u leeyihiin inay helaan nidaam saldhigiisu hagaagsan yahay waa mahadsantaha ujeedada loo socdana waa taas Een, cabdirashiid aan rabaa inaan siiyo cabdirashiid ma muuqataa fursad dowladda uga banaaneyd arrimaha jubbooyinka in ay meesha ka baxday haddiise ay noqoto hadda in qaladba hadduu jira la saxo xaggee isleedaha way tahay inay dowladdu ka bilowdo Ah, arrinta jubbooyinka iyo guud ahaan dalka xataa muqdisho kusoo dar xataa gobolada kale ee puntland iyo kusoo dar arrinta soomaaliya waxaa loo baahan yahay horta marka u horeysa eh, in shacabka talada xataa wax laga siiyo oo dadka eh, kismaayo n- ninka guddoomiyaha degmada u noqonaya ayagoo ay doortaan oo gobolkaas qofkii ku noqonaya b- barasaab ama magacii kale loo bixiyo ay dadku doortaan muqdisho laftigeeda in doorashooyin laga bilaabo oo meeyarka iyo guddoomiyaasha degmada la- la doorto garowe sidoo kale ilaa nineteen ninety eight kii bay hadda garowe dagaal la-aan iyo dhibaato la-aan ahayd ama ay dhisnayd puntland weli lama doorto guddoomiyayaasha iyo waxaas lama doorto somalia horta waxaa loo baahan in laga oo shacabka talada wax laga siiyo ay doortaan cidda matalaysa taas horta waa daruuri xalkuna taasu u dhow yahay guud ahaan hadda hadalka injineer yariisa oo ah dowladda sharciyadda haysta dowladda sharciyadda waa haysataa sharciyadna ma haysato dowlad la dhoodhoobay waaye oo tabar yar oo badan badankii boqol kiiba sagaashan gacantiisa ugu jiro somaliland ma xukunto puntland ma xukunto galmudug ma xukunto xubin iyo xeeb ma xukunto kismaayo hadda erboriya deked baa wadamo kale leeyihiin waa lakugu wareejina inay siyaasadaas xaqiiqadaas oo on the groundka oo dhulka ka jirta dowladdu inay weli bilow tahay oo curdan tahay oo inay dadka kasbato ay u baahan tahay waa inay macnaha dowladdu aysa hilmaamin sharciyad baan haysanaa iyo kumeelgaarka waa ka baxnay iyo dalkan annaga dowlad u ah sharci ahaan iyo hadal ahaan iyo marka wadamada dowladda lala xaalaya waa qurux badan tahay waan rabnaa inay dowladdaas u dhaqanto laakiin dowladdan kalsooni iyo kasbashay u baahan tahay ka jawaabo arrimahaas waxaa moodaa
kalsooni iyo kasbashay uga baahan tahay shacabkeeda haddii macnaha ay ay ay sharciga wax ku muquuniso ama dawacdo inay ku muquuso waxbaa u hirgelaya laakiin siyaasada sharciga ka xeel dheer oo dhici karta siyaasadda inay ka hor istaagto haddii kasoo qaad for example beesha daarood oo hadda in badan oo kamid a ay u jidbaysan tahay arrintan jubbaland haddii dowladdan ay runtii ay sii kala fogaadaan sii kala fogaadaan waxaa dhici karta xasan isagoo iska dhutinaya inay labada kun iyo lix tobanka u gaaro somalilandna ka maqan tahay marka dowladda sharciyadan ay aada ugu uga indhacaddahay waxaa uga muhiimsan kasbasho iyo kalsooni dhis iyo dadkan inay macnaha ay kulligood ka dhigtay inclus oo ay dareemaan inay dowladdan wax ku leeyihiin aan aan aan isa muquunin dareemin sababto haddii kaa kala tagaan xildhibaano ayaan dhaha muqdisho markaan joogo xildhibaano ku goodiyahan ujeeday anaga dhan waa baxayna ama qaar naga mid a baxaya ama shoortiga baxaya waxaasoo dhan dowladda uma baahna kiyaa kara badan ba hadda waqti badan ka dhumiyey inay sharciyad yeelato oo kenya is dalkeeda u baahan tahay laakiin waa inay shacabkeeda kasbato waaye haddii kale iyadoo iska dhutinaysa waqtigu ka dhamaana macnaha waa mahadsantaa haye injineer yunus falastiin falastiin cabdirashiid wax badan aan kaa soxo dowladdu waa saa sheegtay shacabka kasbashadiisa u baahan tahay dowladdu waa dowlad dib heshiisiineed dowladdu waa dowlad gaar u ah arrinta kismaayo waa ka duwan tahay meelaha kale aa soo sheegtay dowladdu meel kastoo al-shabaab laga xoreeyey ha noqoto marka ha noqoto baydhabo ha noqoto beledweyn nidaamkii dowladdiiba gacanta maaragtay haysa iyo ciidamadii amisom kismaayo waa ay ka duwan tahay marka taas horta xaqiiqada in saas loo fahmo oo comparisonkan ama barbardhig la samaynayo runtii waa mid aad iyo aad maaragtay xaqiiqada ka fog tan kale in beelo loo saadiyo waxyaalaha ka dhacaya oo la yidhaha beel hebel baa kalsoonidii ama maaragtay kala noqonaysa dowladda runtii iyadana waxaa moodaa in wati hore wax laga soo gudbay ah dowladdu waa dowlad ku dhisan dhammaan beelaha soomaaliyeed oo dhan ha noqoto baarlamaanka ha noqoto golaha wasiirada ha noqoto maaragtay madaxda sare ujeedaduna waxay tahay in dib heshiisiin iyo nidaam la gaaro nidaamka yaa gaaraya waa marka dowladdu waxay caddaysay dib heshiisiin inay rabto inay ku xaliso waxay caddaysay sharciga la sameeyey wuxuu qeexayaa shacabku inay iyaga doorashada samaysan doonaan ama degmo ha noqoto ama gobol ha noqoto laakiin inta ka horeyso yaa sii samaynayo shuruucdii iyo nidaamkii doorashada ku dhici lahayd cidda maandadka u haysata waa dowladda nidaamkaas waa noo imanaya laakiin dadka waxaa la rabaa inay aaminaan dowladooda iyo nidaamkii waxaan hubaa boqol kiiba boqol si kastoo maalmo hore loo qaldamo in ay saxmi doonto shacabkuna degmo walba ay dooran doonaan maaragtay waa mahadsantaha injineer su-aasha aan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay mid shaka kuma jiro in waxoogaa isfaham waa ah maamulada gobolada ka jira iyo shacabka gobolada iyo dowladda isku xirnaanshiyahooda inuu liito taasi waa mid si walbaba u cad oo aan u baahnayn hadda in in in la isweydiiyo laakiin dowladda diyaar ma u tahay inay kalsoonida raadsato shacabka inay wadaxaajood la gasho dadweynaha iyo maamulada meelahaasi ka jira oo waajibaadka iyadana dowlad ahaan dadkaas ka saarnaa ay gudato ha falastiin waaba qasa baan ku leehay taas waa meel kale kama raadinaysa dowladdu waxay doonaysaa dib heshiisiin in meel walba guri walba in maaragtay loo fadhiisto geed hoostiis la fadhiisto xalkana uu ku jiro si nidaamsan oo dadkoo dhan ay jecel yihiin layskuma khilaafsana dowladnimo layskuma khilaafsana in dadku ay ayahooda ka tashadaan laakiin habkii iyo dariiqadii lagu gaari lahaa waayo dariiqada aan leenahay sharciyaddii iyo nidaamkii inta la habeeyo oo hadda baarlamaanka bal halaga warsugo dowladda iyo xukuumadda howlaha ee wado oo ah maamul samaynta waa mahadsanta waxaan rabaa inaan siiya cabduqaadir dhaqane wadahadalaha ka socday magaalada addis ababa haddaayana mar waa soo hadal qaaday horena ku dhowr jeeray meesha ugu kulmeen haddana waa loo ballansanaa in dhowaan la isku arko ma waxaad isleedahay wadahadaladaas loo ballansanaa ee la sugaya waxaa wax u dhimaaya warmurtiyeedkii ka soo baxay kambala ha saasaan leeyahay warmurtiyeedkaasaa wax u dhimaya kasoo baxay kambala puntland waa la socotaa inay tiri dowladda soomaaliyeed waan waan ka fiirsanaynaa wada shaqayntii aan lalahayn maadaama dalka turkiya ay waxyaalo badan iska bedeleen kuwanna sidaas oo kale jubbaland iyo waftigii socday halkan waa joogaa shalay inay baxaan baan sugayna ma aqaan wax ku dhacay marka oo ay Addis Ababa aadaan.
saasaan maqlaya madaxweyne ku-xigeenka halkan yimid ee shalay inuu baxay ma si dhexgeli kara waa arrimo soomaaliyeed oo maamul laakiin arrintan ka hadlayna doodeena waxaa weeye su-aashaada muhiimka ah ee madaxweynihii soomaaliyeed oo kambaalo kasoo noqdo muqdisho ka degay oo yidhi good news dekadii eelaboorkii baan soo la soo wareegnay ogaada waa war fiican ee iyo xaaladaha ka jira ee soomaaliya dhexdeeda ah wixii siyaasada waa gooni lakiin markaanu nahay dad aqoon-yahano ah oo dadkana dhegeysanayaan doonayna inaan j- tawjiihino oon wanaajino wixii xaqiiqda ka jira ee falastiin aan ka hadalo wey sida hadda cabdirashiid u hadlaya aqoon-yahanka waxaa muuqataa shan qaro waxaa muuqataa hadda wuxuu leeyahay dawla heshiisiin bay dowladda rabtaa oo waa sax wey waan ognahay aaway wasiirka dawla heshiisiinta aaway guddigii dawla heshiisiinta soomaaliyeed aaway yaa hadlayo dagaal iyo abaabul iyo xabad aaway ra-iisul wasaarihii soomaaliyeed prime ministerkii soomaaliyeed four bounty first baa lahaa dowladdu waxay ka kooban tahay qabaa'ilo gobolay ka kooban tahay gobolkiisa ay xaaladda ka taagan tahay kuwii puntland baa shanqaraya oo dhawaaqaya shanqaro badan baa jira waa kan hadda uu leeyahay cabdishiid kuwa xildhibaanaa la sheegaya aaway awooddii ra-iisul wasaaraha soomaaliyeed aaway prime ministerka shaqadiisa laakiin Aaway, laak- laakiin telefishinta uu laakiin sheegaya.
laakiin dhaqana waa Aaway.
tega prime ministerka magaalada kismaayo soo maaha waxa aan ku haystaa waxaa weeyaan oon dareenahayo inay dowladdu ay dhinac ka tahay dagaalada ka dhacaya kismaayo oo aysan dhexdhexaad kahayn dowladda soomaaliyeed waa inay dhexdhexaad ka noqdo bara ministerka madaxweynuhu waa inay dhexaadaan qabaa'ilada iyo fakshanada isku haysta inay dhexdhexaad ka aadaan dowladdii baan dhexdhexaad ka ahayn wixii ka dhacaya kismaayo oo dhinac la safan falastiin Hay- taqaano dowladda waata keliya ay soo istaagtay ee caddaysay inaysan cidna la safan kismaayo inay ka xun tahay dagaaladii in laga sii digay dagaaladaas inay dhacaan xaqiiqda aan isu sheegno ciidankii dowladda yaa uh, b- maleeshiyada ku kala daray yaa ka dambeeyay dagaalka kismaayo waxaasoo dhan haddee waa waa muuqataa laakiin kasoo gudub dowladdu dib heshiisiinta hadda arrinta tanna oo Addis Ababa shirkii ciidda soo gashay ciidda kadibna dawladdu way u socotaa kamana daalayno in lala heshiiyo lala hadlo xal waara loo gaaro annaga xalku wuxuu waxaan rabnaa inuu noqdo mid sal fiican leh ma rabno annaga caadifad iyo maaragtay iyo buleemika kale Een, intaasna waxaan isleenahay dowladdu waa ay ku saxsan tahay waxaan falastiin rajaynaynaa falastiin su- su-aal aan weydiiye aan weydiiye afhayeenka aaw aan weydiiye afhayeenka Haye.
injineerka aaway gogashii muqdisho ee nabad nabadda gogashii muqdisho ee lagu dhawaaqay ee la ballan qaaday maxaa adisaba loo aadayaa maxaa kambaale loo aadayaa maxaa nairobi loo aadayaa ee dowlad soomaaliyeed baa inoo joogta Waxa- muqdisho la jooga aaway gogashi Good.
gogashii la dhigay ee lagu su-aal dhawaaqay fiican aaway waaye dhaqan sababta aan u aadayn wax kale maha inaan geed kor iyo geed kaaban u fuulno dib heshiisiintii nabadeynta shirka muqdisho lagu baaqay waxaa la rabaa marka hore dadkii deegaanka in lala hadlo laga dhaadhiciyo ayagiyo isku faraxsan oo shirka annaga ma rabno shir inta la qabtay hadhow la dhahay waxbaa kasoo baxay shirka waxaan rabnaa inuu noqdo mid beys fiican leh oo mirana kasoo baxaan sababta keentay in adiis iyo kambaale meel walba loo aado oo arrimaha kismaayo wax kale ma waxaan raadinaynaa iyadoo laysku wada qanacsan yahay dhammaan dadkii ku dagaalamay kismaayo oo dhinac walbaba ay sida ay wax u rabaan u u rabaan inay dowladda u yimaadaan dowladduna shirka ay u qabato hadhowna dadkaas ay ayaga ayahooda ka tashadaan waa maadsanta ujeedadeena waa intaas waa maadsanta waxaan siinayaa een, cabdirashiid khaliif cabdirashiid waa ujeedaa een, marka ay noqoto wadadii dib u heshiisiinta wadahadalka maamul u samaynta waxaa moodaa in waxoogaa mugdiyaa ay ku jiraan Een, gabagabadiina waa maraynaa adiga aragtidaada maxay kula tahay sideese kula tahay in lagu xallin karo arrimaha hadda ka taagan een, gobolada jubbooyinka ee maamul u samaynta ah Eh, waa mahadsantahay falastiin Eh, horta dowladda in eh, la tixgeliyo oo la iimaansado oo ay kaalin yeelato oo aan dalkii macnaha xataa gaaraan meelihii hadda ay shabaabka laga qabsaday aan laga laga laga saarin waa waa loo baahan yahay waxaa kaloo lagama maarmaana dadka meesha deganna inay eh, la kasbado guud ahaan eh, anagu ayaantii horeba juun taladan ku- ku talinay waxay ahayd inay maamul loo wada dhan yahay oo dowladduna ciidankii iyo amnigii iyo waxaas ay qeyb ku- weyn ku leedahay meesha laga sameeyo dadka hadda joogana ay eh, eh, maamulka talada wax laga siiyo waxaasna ay sideed iyo toban bilood aysan ka badnaan sideed iyo toban bilood kadibna shacabka ay doortaan dadkii macnaha ay rabeen oo guddoomiye degmo laga bilaabo guddoomiye macnaha magaalooyin lagu lagu xujiyo gobollo lagu xujiyo maamul goboleed haddii la dhisayo la dhiso ana marka waxaan ra- ku talinaynaa haddana wax ku meel gaara saan caanuhu dadkaan uga daadan in lagu sii heshiiyo kadibna talada shacabka loo sii gudbiyo oo doorashooyin sax oo shacabka soomaaliyeed ay wax dooranayaan in loo gudbo anigu madamoor arrinta laga ma- markii arrinta siyaasiyiinta gacantooda laga sii bixiyo oo shacabka loo sii dhoweeyo waa marka soomaaliya nabad iyo horumar iyo waxbarasho in laga hadlo iyo in biyo laga hadlo iyo in eh, kanaalo in la qodo laga hadlo iyo in xo- xoolo in la la dhoofiyo iyo beero in la tabcado laga hadlo markaasaa loo sii dhawaanaya laakiin siyaasiyiin aan cidna dooran oo macnaha wadamo derisa iyo wadamo dibadda iyo hay-ado caalamiya had mar u kala yaacaaya intii soomaaliya ka talmahayaan soomaaliya nabad iyo horumar iyo khayr ma gaari karto shacabkan soomaaliyeed waxay hadda somaliland iyo puntland xoogaa yar u degan yihiin waxa weeye dadkan mararka qaarkood wax doorta especially somaliland halkan waa in loo soo gudbo waayo shacabkan magaalooyinkan degan maxay rabaan in la ogaado barihiira waa yimid iyo aadamadoo waa yimid iyo hebelmadoo waa yimid iyo dawlad baa timid waxaan waa lagu daalay ma la rabo waa in shacabka magaalada kismaayo degan niay rabaan ama gabar ay rabaan ay guddoomiye degan u doortaan markaasaa dadkaan ay danahooda la gaari doonaan inta kasii horeysa waa siyaasiyiin aan cidno dooran oo farafootamaysa dana badan oo maslaxad ama qaran ama mid shacabna meesha ku dhiminaayo waa mahadsan tahay waxaan siinayaa cabdiqaadir dhaqane haye maxaa xalka u waa aragtaa mahadsan tahay halka waxaan u arkaa dowladda soomaaliyeed inay dhexdhexaad ahaato dowladda soomaaliyeed howlo badan iyo shaqo badan baa u taalla oon kismaayo ahayn halkiisaan oo kismaayo kismaayo kismaayo axmed midoobe axmed midoobe al-shabaab alsha iyo waxaasay ku mashquulsan tahay dadka soomaaliyeed dhexdhexaad ha u noqoto waxaa muuqda dhibaato iyo khatar puntland iyo jubbalandba inay kalsoonida kala noqdaan soomaaliya muqdisho oo dhiba oo lagu noqdo meel xun baan ka cabsi qabaa muqdisho iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare ee dowladda soomaaliyeed arrintaas jubooyinka ha dejiyaan dadka soomaaliyeed hala hadlaan waxba aysan amisom iyo igad iyo meelaha ka raadsanaya dadka ha raadsadaan ha itiraafaan hala shaqeeyaan maamulka jubbaland alegsa iyo sheekh axmed madow halka lagu magacaabay intuba intay aqoonsadaan soo dhaweeyaan wixii ka dambeeya ha dhamaystirtaan sidaa darteed waxaa ii muuqata muqdisho muqdisho waa lix iyo toban degmo waa caasimada soomaaliyeed baasab iyo duq magaalo leedahay lix iyo toban degmay leedahay oo gudoomiye degmayaal ah boolis bay leedahay maxkamaday leedahay caasimada soomaaliyeed soomaliya o dhan baa dhowraysa xaalad baa lagu jiraa adag oo aan doorasho suurtagal ahayn xamed madoobe ninka xukumaan la ogyahay inuusan muxuu ahaa madaxweyne ku dhalanin sidaa darteed nimanka al-shabaab la soo dagaalamay ee halkaa yimid ee dowlad soomaaliyeed raba yaan lagu kalifin sidii somalilan inay dhahaan waan kala noqonay kalsoonida oo dadkaas jubbaland iyo kuwa puntlandba wadada somalilan is raacay haye injineer yiriso runtii cabdirashiid aa warkii dhameeyey aad iyo aad baan ugu raacadsanahay meeshaan u socono waxay tahay laba kun iyo lix iyo toban doorasho hora waddanka oo dhan ka dhacdo haddana dowladdu sharcigii la- la maarata baarlamaanku ansixiyey qorshuhu wuxuu yahay cabdirashiid sideed iyo toban bilood buuba sameeyey annaga waxaan rabnaa inaan ambitious ka noqono sanad gudihiisa degmo walba ay doorato qofkii guddoomiyaha degmo ka noqonayo laakiin ay ku doorato nidaam iyo process iyo system dowladeed oo aan fawdo ahayn runtii taasna shaki igama jiro shacabka soomaaliya haddii la helo fursadii deganaantii iyo nabadii ay dowladdu wado waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay inaan wada gaari karno qorshaha ahayn laba kun iyo lix iyo tobankii doorasho ay dhacdo one man one vote ah hadhowna soomaalidu ay doorato cid allaale cidda is leedahay marxaladan waa idinka saari kartaa si aan taas ku gaarno inta ka horeyso in la aamino dowladda iyo sharciyadda iyo kala dambeynta oo lagu kalsoonaado taasa horta waxay tahay wax ugu muhiimsan midda kale dowladdu way og tahay laba iyo labaatan sano dhib iyo waxaa lasoo maray qaxar in si meelo qaarkood s- sensitivity badan ay jiraan la dhayo eh, dib u heshiisiin lagu sameeyo geed dheer iyo geed fuulna loo sameeyo taasna waa qorshaha aan isleeyahay waa muhiimka ah Eh, taasna waxaan isleeyahay waa habka keliya aan ku wada gaari karno midnimo iyo wadajir oo ah wax naga wada dhexeeya dowladda dhexdhexaad ha ka noqoto marka laleeyahay warba dowladdu waa dowlad soomaaliyeed shacabkay dowlad u tahay marka xaggee dhexdhexaad ka noqoto waxay dhexdhexaad ka noqonaysaa inay ummadda soomaaliyeed u horseedo waxa ugu wanaagsan ee la heli karo oo ah in aayahooda ay ka tashtaan taasna waa tan ay dowladdu ka shaqaynayso aada u mahadsan tahay En, waan idin salaamayaa dhammaantiin aada u mahadsan tihiin ciid wanaagsan mar kale ciid wanaagsan falastiin sidoo kale
inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka toddobaadkan barnaamijka waxaa ka qayb galay injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso oo ah afhayeenka madaxtooyada islamarkaana ah la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo ku sugan dalka iskutaga imaaraadka carabta cabdirashiid khaliif xaashi oo ka tirsan machadka heritage ee xaruntiisu ay tahay magaalada muqdisho kuna sugan dalka kanada iyo cabdiqaadir xaaji maxamuud dhaqane oo horay xilal heer wasiir iyo weliba xubin baarlamaanba uga soo noqda dowladihii kumeel gaarka ee dalka soo maray haddana ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
waa hagaag barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka iyo falastiin axmed intaasaynu kaga gudubna halkaad ka dhegeysaneyseenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eed oo idinkaga imaaneysa magaalada washington